fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyno kala duwan ku yeeshay dadka ku nool duulooyin hoos yimaada degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo iminka la daaladhacayo dhibaatadaasi dadka ku nool tuulada buurfuule ayaa soo wajahda mar kale cabsi ah in dhibaatooyin kale ay kala kulmaan marka uu biyo keeno webiga shabeelle sida uu raadow isnaa u sheegay gudoomiyaha tuulada cabdulaahi yuusuf xuseen leeyahow tuulada waxaa culays oo ka jiro afar fasal aan soo dhaafnay haddii laysku soo celiyeyna loo yaqaano laba sano waxaan dhex joognay fatahaad kaga ti naga timid dhinaca webiga shabeelle haddana waxaan joognahay fasalka noogu dambeeyey waa waxaa hadda kasoo baxayn deeg hadda kasoo baxayn waaye biyaha dhibaatadooda haddana waxaan kusii socnahay guba xigo hadduu ilaahay yidhaahdo oo hadda fooda lagu soo haayo cabsida aan qabnana welina sideedii u taagan tahay balse dadaalo badan oo hadda aan qabanayaa jirto haddana qaba doonna hadduu ilaahay yidhaahdo webigu wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo caaratuur waa taqaanay tuulada la dhahayo xudur ciise dhulbeereedkeena meeshuu kasoo bilowdaay wuxuuna u dhammaaday tuulada la leeyahay mareeri dhulku intaas la-eg marka wuxuu naga rabaa caratuur intaas waxaa usii dheer boqyo oo waxaa jiro fasaadaan hadda ku sheegayo biyo badan lagu waday ayagana wixii dadaal oo la mari karna waa la marnay haddana dadaal kaloo dheeraad ay rabaan haddii dadaalkaas la sameey waayo waxay u dhow tahay markuu biyaha webiga soo qabto roobkana meeshiisi oo kasii bilowdo in culayska sida uu u yaalo meeshii sidoo kale cabdulaahi ayaa tilmaamay inay qorsheynayaan caratuur ay ku sameynayaan hareeraha webiga wuxuuna codsi u jeediyey mas-uuliyiinta hir shabeelle
hadda qorshaan awadna wuxuu yahay boqyaha ina maaragti xoogaa wax laysku soo aruuriyo dadaalka hadda annaga aan ku aadanahay waayo ka tuulo ahaan caratuur loo sameeyo ma gaarno inta hadda kuu sheegaayo dhowr kilomitr waaye laakiin inta noogu daro in hadda wax kasii qabano mas-uuliyiinta mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaan shaqada meesha taal ma aha mid hadda tuulada keliya ay ku filan tahay ma aha marka qof kastoo samafal jecel waxaan maaragtay ka codsanaynaa in arrinkaas gacan ay nagu siiyaan intii ay kari karaan ayagana hadduu ilaahay yidhaahdo muddooyinkaa dambe waxaa sii kordhayo cabsida ay muujinayaan bulshada danyarta ah ee ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo u baahan in laga garab istaago dhibaatada ay ku hayaan fatahaadaha webiga shabeelle